kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa dagaallo ay ka dhacayeen degaanno u dhow xuduudda soomaaliya gaar ahaan tuulooyin u dhexeeya degaannada feerfeer iyo shiilaabe gobolka qorraxey ee gudaha etoobiya kuna beegan inta u dhexaysa degmooyinka gurceel gobolka galguduud iyo matabaan oo hiirana tuulooyinka lagu dagaalamay waxaa ka mid ah lababaar ismadhaqo ballidhiig total dheer dhufays iyo deegaanka abaaley oo labaatan kilomitir gudaha xuduudda soomaaliya ee gobolka hiirana dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan konton qof ay ku dhinteen dagaaladii u dambeeyey laakiin wararka ka imaanaya deegaanka iyo goobjoogayaasha ayaa soo sheegaya in tirada dhimashadu ay boqol ka badan tahay maamulada gobolka hiiraan iyo galguduud ayaa sheegay in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamada lagu magacaabo liu bolis ee daacadda u ah dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida ee ethoobiya deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen waxaa dhex mara wadooyin muhiim u ah isku xirka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa labada dal sida wadooyinka isku xira qalaafe beledweyne cabudwaaq boosaaso wardheer qabridahare iyo kuwo kale barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaan ku soo qaadanaynaa dagaaladaasi ka dhacay xuduudaha soomaaliya iyo ethoobiya barnaamijka waxaa ka qaybgelaya guddoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali wehliye cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee gobolka galguduud qadka beledweyne waxaa ku jira nabadoon cabdi cumar siyaad cabdidheere gobolka south dakora ee dalkan maraykanka isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qaybgelaya xirsi cabdulqaadir maxamed xirsi neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee ethoobiya kusoo dhowaada dhammaantiin barnaamijka aad waa mahadsantahay waa inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan maqashiiyo warbixintii ugu dambeysay ee colaadda xuduudda soomaaliya ethoobiya waryaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa magaalada beledweyne ka soo diray dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa boqol qof oo intooda badan shacab ah ayaa waxay ku geeriyoodeen dagaallo u dhexeeya ciidamada new bolis iyo dad isugu jira xoolo dhaqato iyo kuwa beeraley ku ah deegaano ka mid ah kilinka shanaad ee ismaamulka soomaalida ethoobiya dagaaladan qaybtood ayaa waxaay ka dhaceen tulooyin ilaa labaatan kilomitir gudaha soomaaliya badi colaaddu waxaay ka jirtay toddobaadyadii ugu dambeeyay deegaano ku teedsan gobolada hiiraan iyo galgaduud guddoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada beledweyne bashiir xuseen dhoore ayaa waxa uu ka waramay marxaladihii ay soo martay colaadda ka jirta deegaano ka kala tirsan ismaamulka soomaalida ethoobiya iyo gobolka hiiraan soomaalida waxaa tirahda sacanaasa adag iyo weerta maxaa kulmi dagaaladii halkan annagoo gogol nabada dhignay ayaa waxaa dhacay haddana in gulacadda lasoo weeraray oo dad lagu dilay si nabaddaa loo baabi'iyo waxaa ku xigay in gobolada galguduud iyo maaragtay dhankaas kaleeto ee kilinka shanaad ayadana boqolqalooc iyo lababaar iyo baarmugoog iyo dagaal xumay ka dhaceen waata adduunyada ay wada maqashay oo la gaarsiiyey maaratay ilaa iyo wasaaraddan arrimaha dibadda ilaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha waa la joojiyey haddana waxaa dhacay inay meelihii oo kaleeto dagaal ay ka dhacaan oo dhanka kaleeto galguduud ah iyo dhankan hiiraan ah marka in xuduudkaada labaatan kilomitr ay soo galaan askarna u booliisa annaga annaga ku hadlayna maamulka degmada beledweyne oo mas-uulna ka ah dadkaas meeshaas degan in dowladda etoobiya ee aan walaalahanahay oo aan dariskanahay oo ciidamadeeda maaratay ay ka tirsayin amisom in maaragtay ay rag magacooda ay ku qaraabtaan oo ay yidhaahdaan u booliisaan nahay oo dadkan xasuuqayna waxaan u sheegaynaa marka dowladdeena sharaftale in ay gaarsiiso arrimahaas meesha ka socda xeerarkan caalamiga oo african union
marka kan maamul degmo ahaan dhibaatada dhacaya maxay tahay awoodeyna waxaad ka qaban kartaan annaga awoodeyna waxaa weye kolleytaba si kale maaha waxaan rabnaa inaan maamulka maaragtay ka degmo ahaan maamulka gobolka aan gaarsiino taliyaasha ciidamada amisom ee sector for ee halkan jooga laakiin waxaan ugu baaqayaa cid kastoo maanta dagaal wado ee soomaaliyeed inaan loo noqonin sagaashan iyo labadii oo kale arrintaasi waa soo noqnoqotay caddaynteediina waa lahayaa inay booliiska iyo labaatan kilomitr xuduudka ka soo gudbeen inay ku tagrifalaan inay dadka ku waxyeeleeyaan ku baadaan oy maaragtay ay u dhaqmaan sidii argagixisadii ayagoo calan wata oo maarata xuduudka labaatan kilomitr soo gala taas waa wax cad waana wax la cadday karo nabadoon rayid indhoy oo ka mid ah odayaasha xuduudda gobolada hiiraan iyo ismaamulka soomaalida ethoobiya ayaa waxa uu sheegay in colaaddu ay soo jirtay labadii sano ee ugu dambeeyey iyadoo wejiyo badan ilaa laba sano dagaalaa ka socday gobolka hiiraan dagaalkaas ilaa saddex biloodna dagaala wuxuu ka socday dhanka etoobiya amase galguduud dagaalkaas marka waa isku dhinac annaga waxaa lalaku haysta oo lalaku gumaada oo lalaku laynaa haddaan ree hiiraan nahay waxa waaye wixii beledweyne ka rogan inay kelinka shanaabtu ku darsadaan ilaa ceelgaab ilaa hiiraan gobolka wax ka mid dhul ka mid a oo ay ku beeraan inta ka soo kacshaan ummadda joogta hadda ama hiiraan darafka xaggaa ka joogaan xuduudda agteeda ama etoobiya ha joogaan inay inta ka soo kacshaan ummad kaloo tooda ay ku beeraan ujeeddaduna saas waaye etoobiya nabad ilaalinay u joogtaa waxay joogtaa maxaas waa degma waa joogtaa beledweynay joogtaa meel kastay joog ciidamada amisom ay ka mid yihiin annaga marka nabad ilaalinay loo dhex joogaan ciidamo kuwooda ay soo qalabeen annaga haddana lagu laayaan waxaa wahay xuduuddaan iyo dalkaan lagu laayaan aad baan uga xumaana annaga waana ka xunnaa hadda nimankan iyo booliska inay waxaa wahay ay yihiin ciidamo etoobiya inay yihiin iyo ciidamo soomaali kale oo shacab inay yihiin annaga shacab shacab annagu shacabaan nahay fed- dowlad federaal waa leenahay annaga marka dowlad uga dacwoom dowlad uga waxaa wahay shacab uga dacwoomayno shacab annaga iska celinayna laakiin hadday ciidamo dowladda etoobiya soo hubayday soo qalbayday hadday yihiin annaga celido haddayna ahayna soo caddayso inay waxa wahay yihiin ciidamo ka tirsanayno oo qabiil haday yihiin anagu uga dacwoomayno mana ku eedaynayno mana ku rabno weliba boolisyadaan ka bixinayna intaan niri laakiin ciidamo qabiil hadday ciidamo dowladaha hadday yihiin oo ay soo hubeeyeen hanaga joojiso hadday naga jooji waysana caalamka etoobiya ka dacweynayna annaga dagaalada ka dhacay tuulooyinka lababaar ismadhaqo iyo belidhiig ayaa waxaa ku geeriyooday tirada ugu badan ee shacabka ku dhintay colaadda sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo amni magaciisa aan u qarinay walaal waxuu dagaalku ku bilowday nimankaanu ayaantan dambe waayahan dambe waxay keeneen gabdhaha inay kufsadaan walaal maalinkii horeyto laba nin baa meeshii hore ku dhimato dagaalkii koowaad ahaay laba maalmood oo ku xigtay oo dagaalkii dambe maalinkii dagaalkii dambe ku xigtay waxaan ku qiyaasnay tuulo ay soo weerareen oo la yidhaahdo belidhiig iyo dareemo inta u dhaxayda dadka ku dhintay waxaan ku qiyaasnay boqol iyo toddobaatan iyo shan qof ayaan ku qiyaasnay intaas waddada ayaa maalinkaa ku dhimatay waxaa ku jira hooyo sagaashan jira oo camoolaha ayaa ku jirta waxaa ku jira ilmo yar oo sideed bilood jooga oo hooyadood markuu dhint markay dhimatay daasaskii ay hooyadii ku dhimatay iyagoo ku jira ay ku gubeenaa ka mida waxaa ka mid a oday caana oo la yaqaano oo lix sano la fuulaayey oo indhala oo lugala oo meeshii looga cararay gurigiisii isagoo ku jeentay ciidamada new boolis ugu galeen ay toban xabadood ku dhufteenaa ka mid a ku dhowaad labaatan qof oo shacab ah ayaa waxay ku dhaawacmeen dagaaladii maalintii arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mid ah ismaamulka soomaalida etoobiya waxaana la gaarsiiyey cisbitalka gurceel sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitalka starliin cali cumar tarabi raggu wuxuu ahaa sagaal iyo toban dumarkuna sagaal buu ahaa iyo lix caruura dhaawacyo aada u lita way jiraan sidaad ogtihiinba dadka noo imaanaya waa dadka imaanaya boqol iyo toddobaatan boqol iyo lixdan kilomitr meeshan qaraabo ma joogto dadkii qaraabada ahay waxay joogaan muqdisho iyo meelahaasay kala jiraan marka waxaa jira dad qaraabadoodii ay qaateen oo diyaarad ku qaadeen iyadoo ay jirto sababta ugu badanna ay tahay inay malaynayaan in isbitaalka guud ee gobolada dhexe ee gurceel in ay ka jirto dawayari meelaha ugu dherdheer waxay ahaayeen sariiro saaxo lababaar balidhiig ismadhaqo iyo meelo kalo badan marka baahi guudna waa jirtaa isbitaalku aada u baahan yahay oo xagga dawada waa ku yartahay haddaba maamulka beledweyne sidee u arkaa magaca new bolis iyo dagaalada xuduudda ka soo tallaabay waa kan bashiir xuseen dhoore inta dunidan lagu haayo ilaa iyo adduunkan inta horumarka uu gaaray wuxuu soo maraba beliis shaqadiisa waxaa waaye wuxuu sugaa nabadgelyada waxaa waaye wuxuu la shaqeeyaa bulshada noocyo badan uu leeyahay boliiska xuduudaha ilaaliya boliiska maaragtay waddooyinka boliiska dembiyada ilaaliya annaga ma arag booliis dad xasuuqaayo oo xero dad reer miyi degan yihiin iyo ceel iyo xoolo iyo gabar kufsanayo annaga taariikhda kuma hayno waxaan garowaaya marka dadkuna inay isweydiiyaan imaqlaya fiicane ma qowlaysataa ma jabhadihii maaragta xaraamiga ahayba waxa ay yihiin bal ummadda ha isweydiiso annaga boliis noocaasa ma arag nolosha lam umana bixi karan ereyga leeda booliis ayaga waxay ka hormaranayna ka hormareen laakiin ereyga leeda booliis looma quuro ciidan noocaas in la yidhahdo waxaan u sheegaynaa marka dowladdan andaliskeenna walaalaheena ethoobiya iyo midda maaragta dowlad deegaanka intaba in arrimahaas ay hoos u fiiriso dagaaladan ayaa waxay imanayaan xilli la doonayo in soomaaliya guud ahaan laga hirgeliyo nidaamka federaalka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne waa mahadsan yahay waryaheenna xuseen xasan dhaqane aan barnaamijka gudagalno waad maqlayseen dabcan horeyna uma moogeen waxa dhacay marka waxaan rabaa inaan mid mid idiin weydiiyo sida aad u aragtaan colaadaas ka socota gobolka waxaan ku hormarayaa een, guddoomiyaha gobolka galguduud eh, xuseen cali weheliyo cirfo cirfo waad maqlaysaa ها سي وناسن Een, bal waxaad dhegaysateen iyo warbixintaadaad maqlaysaan bal aragtidaada marka hore آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم walaal ilaahay baa mahad leh marka labaadna een, een, colaad iyo dhammaanba een, shaqaalaha een, idaacadda waa idiin mahad celinayaa marka saddexaadna waxaan rabaa inaan salaamo walaalaha een, qadka aan ku wada jirno Een, maaragtay een, aan caawa halkaan maaragtay een, booda aan rabna inaan ka galno boodaasoo ah mid wax dhisaysa ama wax maaragtay een, hagaajinaysa aan ahayn mid maaragtay far far ku taaga intaas kadib een, aada iyo aada ayaan uga xumahay een, wakti maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo adduunkuba ay gudbayaan heer casri ah in bulsho soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed oo maaragtay reer guura ah ee maaragtay een, xoololey ah in dhibaato noocaasi ay ku dhacdo waxa geysanayana ay runtii ay yihiin een, dad leh magac ciidan oo maaragtay maamul ka tirsan een, arrintaas aada iyo aad aan uga xumahay waxaan leeyahay marka hore intii ku dhimatay ee, meel kasta waa ku dhinteen allaha ma ilaahay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantana allaha caafiyo Een, waxay la tahay dagaalkaas qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo bini aadana oo waxgaranaya waa arrin uu ka xun yahay wa- way dhacday sabab kastaba ha ku dhacdo wuxuuna hadday dhacaan waxaa la rabaa in la yidhaha see loo daweeyaa oo xal looga gaaraa marka arrinta la baaro iyo sababihii keenay ama kalifay hadday wax hore yihiin iyo hadday hadda wax een, sanadihii u dambeeya socdeenba intaba waa la gaari doonaa natiijadeeda waa gart waa anigu gartay intaan ka hubsanahay gobolkan laba- laba sano ku dhawaadaan joogaa muddadii aan joogo gobolkaana waxaan ka warhayaa een, galgaduud degmada caawiga waqooyigeeda een, ilaa een, meesha hadda wax ka dhacayaan ee ku aadan een, matabaan iyo meesha layihaha gurceel ee tuulooyinka hadda aad akrinaysay dhammaanba dhulkaas in dad badanna new bolis ay maaragtay ku laayeen dad badan ku dhaawaceen ay dhibaatooyin badan ka sameeyeen intaasna mar walba waxaan u gudbinaynay arrimahaasoo dhan dowladda fa- eh, dowladana ee soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda afni amniga iyo dhammaanba hay-adaha kale ay khusayso waa waa kugu soo noqon doonaa aragtidaada rabe marka ugu horeysa kadibna su-aalaha iyo waxaasoo dhan waa nood faahfaahin doontaa Een, aad aad baad umahadsan tahay xirsi cabdulqaadir maxamed neero oo ku jira qadka teleefonka south dakora waad imaqlaysaa xirsi haa walaal waan ku maqlaa Een, aragtidaada marka hore waxaad dhegaysatay oo dhegahada ku maqlaysay iyo fikirka aad ka qabto iyo waxa aad la socoto ilaahay aan u naxariisto wixii dhintay een, een, kuwa kale dhaawacana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo een, arrintani run ahaantii een, aniga waan la socday waan maqlahayey een, walaaladeydii soo wada hadlay iyo warbixintana waan dhegaysanahayy een, war dagaalku siduu ku bilowday eh, yaan xoogaa yar rabaa laba n- eh, laba baar meesha la yidhahdo degmada shilaabo ka tirsan oo etoobiya ah ayaa dad etoobiyaan oo xoolo dhaqato ah laba nin oo ciidanka liu booliska ee dowladda deegaanka soomaalida een, qori ka xoogay marka ay qoriga ka qaadeen kabacdi xabadaha laysku dhuftay nin baa dhinacan eh, ciidanka liu boolis ka dhintay midna dhaawac buu noqday nin kale oo xoolo dhaqatada ka mid ahaana waa dhintay dadkuna waa dad etoobiyaan ah Een, accident wuu dhacaa in arrinta la xoojiyo oo la qabiil loo bedelo oo macnaha dhinaca kale laga soo duulo oo dad etoobiyaan oo dowladoodii etoobiya ay accident ay ka dhex dhacday in la weyneeyo oo xadku ay ka tallawdo arrinta ama xaggan usoo tallawdo run ahaanta waa nasiib darro weeye dadka labada dhinac ka dhimanaya waa dad soomaaliya oo walaalo ah oo oo oo isku ehela marka arrinta dowladda etoobiya ee dhanka sidekan etoobiya ee ka dhacday in dowladda etoobiya loo daayo oo xal degdega ay ka gaadho ee wixii xagga shishe ee dhib ah ee macnaha ama gurmad ah qabiil in laga dhiga ma aha arrinta qabiilna loo wareejiyo marka ama liu bolis ha noqdo ama ciidamada etoobiya waa hal dowlad may ka wada tirsan yihiin Wa- waa gartay marka qalad wuu dhici karaa qaladku accident weeye dad etoobiyaana oo sidekan degan iyo iyo ciidankooga ayuu accidentigu dhex maray qaladku dhinkuu doonaba ha noqdo maanta cidna ma saarayno laakiinse waxaan leeyahay anigu si ahaan een, in arrinta la baadho oo xabadda la joojiyo markaasaa qaladka cid uun la saari karaa waa waa marka gartay halkaasaan anigu kaga baxaya waa waa gartay waa kugu soo noqon doonaa Een, waxaan siinayaa nabadoon cabdi cumar siyaad cabdi dheere een, beledweyne waad imaqlaysaa waa ku maqlaya walaal horto markii hore waxaan salaamayaa inta walaalaha aan ismaqlayna ee maaragta qadka iskula jirno salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu midda labaad waxaan ka tacsiyeynayaa ama galgaduud ha noqoto ama hiiraan ha noqotee walaalihii islaamka ahay ee ku dhintay waayeel iyo caruur iyo waxba kasta intaba lahaay oo weliba ay sii dheer tahay maaragtahay xoolo oo maaragtahay nacfiga adduunyada looga nacfinayo ah oo hadda ayagu anan maaragtahay ama siyaasad kale iyo qabiil kale iyo midna lagula diridayno inta xeryahoodii loogu yimid dab lagu qabtay xataa way dhacday wixii khasaaraha meeshaa ka dhacay marka waa ka xunnahay waa wax asiila maaragtahay naf iyo shaydaan oon uu keenay ummadda soomaaliyeedna waxa waaye haddii ayb walaalnimada iyo islaamnimada iyo dirisnimada la isku xisaabinayo wax badan oo nabadgelya ama wanaagaha loo gudbi lahay taas waa ka xunnahay tan kale walaal waa ma waxa waaye ujeedka hadda meesha ka jiro xadiidka etoobiya ama iyo hiiraan laba sano iyo jarjar ayay hiiraan xabadu hadda dagaalka hadda maaragta shalay meeshaan ka dhacay uu ka socday waxaad ogsoontihiin calanka etoobiya wuxuu horta suran yahay shan iyo labaatan kilomitr oo xadiidka hiiraan ku jira midda labaad waxa waye sideed iyo toban kilomitr meel u jirta ayaa habeen dhaweedna ay lagu boolisku ay ku laayeen rag soo wareeran haddana ay dad shacaba ku laayeen waxa waaye wixii sideed iyo annaga degmada feerfeer waxay noo jirtaa afartan iyo laba kilomitr sideed kilomitr markii laga reeba wixii ka intii kada ka shishaysay wixii tuulo ahay ama maaragtahay buulo ahay ama dugsiley ahay ama dad shacaba ahayna way soo barakiciyeen oo mar hore ay aqaladiina gubeen ilmihii arigii bambe iskula dhifteen wax badan ay sameeyeen intaas waxa waye dawladda soomaaliyana waan gaarsiinayni dawladda etoobiya walaalaheena oo hadda nala joogto hiiraa nala joogto oo maaragta ama badweyne joogto ama maxaa joogtana maaragtahay taliyaha hadda haysto meesha la yidhaaho hiiraan ciidanka joogo waan u yeernay waan la fadhiisanay waan marti qaadnay waxaan nareeyey warnamayo etoobiya anagu dawladaha africa oo na gacan siinaya soomaaliya haddaanay kamid tahay dawladaan dirisnahay waaye dawlad intii maaragtahay barabaleen dalka soomaaliya uu ka jiray ama maaragtahay xisbiye islaamiya ama maaragtahay argagixiso ay ka jirtay xadiidka hiiraan weli lama helin in qof argagixiso ama macnaha maaragtahay nimankii nabadiidka ay xadiidka etoobiya intay hiiraan u maraan xadiidka etoobiya galaan ma dhicin saanaana shacabkii maaragtahay etoobiya ku dhex noolaay ama hataa diriska la ahay lagu laynaya walaal arrintaa ka tali korneylkii ciidankaasi wuxuu yidhi arrintaa dawladda dhexe ee federaalka aan u gudbinaya laakiin anagu ma xakunno nimanka la yidhaaho new booliska waa gartay waa kugu soo noqonaya aad baad aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal intiinii laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay dib uga soo biirtay waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaan ku eegaynaa dagaalada ka dhacayay maalmahan degaano ku teedsan xuduudda ethoobiya iyo soomaaliya waxaana ka qaybgalaya guddoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali weheliye cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee magaalada dhuusamareeb qadka beledweyne waxaa ku jira nabadoon cabdi cumar siyaad cabdidheere gobolka south dakora ee dalka maraykankana isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qaybgalaya xirsi cabdulqaadir maxamed xirsineero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee ethoobiya aan idin xusuusiya sidoo kale waxaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowlad degaanka soomaalida ethoobiya oo aan isku daynay inaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ay nagala qayb qaataan hase yeeshee way ka gaabsadeen inay barnaamijka ka qayb qaataan aan dib ugu noqonno barnaamijkeenna xuseen cali weheliye cirfan seenaya waa kugu soo noqonaya nabadoone waktigaan wadaagayna waa kugu soo noqon doonaa su-aalo kale iyo hadal badan baa noo harsan waxaan rabaa cirfo guddoomiyaha gobolka galguduud inaan kusoo noqdo nabadoonka waad maqlaysaa wuxuu leeyahay dagaaladan maaragtay ka dhacaya meesha iyo gudaha soomaaliya lasoo galay waan kala qaadi doonaa xuduudda kuwa kasoo tallaabay iyo kuwa gudaha aan kala qaadi doonaa oo labada dan ay labada dal ay dal walba uu xaq u leeyahay inuu xuduudihiisa ammaankiisa iyo wixii ka dhacay isaga xaliyo waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo haddii dadkan ku dagaalamay gudaha dalka ethoobiya ciidamo ethoobiyaana soo weerareen iyagiina ay gudaha dalka ethoobiya joogaan ma dad soomaaliyeed oo gudaha ethoobiya qaxootinimo ku tegayba mise waa dad ethoobiyan ahoo xuduudda halkaa degan oo soomaalida ethoobiya ah walaal waa aad iyo aad umaadsanta waxaan rabaa horta marka hore inaan wax yar ka idhaahdo su-aashaada waa gudbayaa walaalkii u hadlaya ninka maraykanka ka hadlaya oo odranaya maaragtay askari new bolis ayaa qori laga xoogay inaysan arrintu sidaas ahayn lix iyo labaatankii bishii may gelinkii dambe laba wiil oo walaalaa oo baraag jooga baraag ay leeyihiin iyo ka dhaansanaya biyaha ay dhaanayaan biyahaasna u wada caruurtoodii iyo dadkoodii oo meel ku dhibaataysan miyiga degan ayaa waxaa u yimid ciidamada iyo booliska waxay yidhahdeen waxaan rabnaa biyo inaad maarata baraagta naga siisaan wiilashu gaari bay wateen gaarigana biyaha nagu qaadaan u geysaan ciidamadeenii oo meelalkaasi degan waxay yidhahdeen annaga ciidan waxaa ka nooga daran caruurteenii iyo maatideenii iyo haweenkeenii oo aad uba aada u dhibaataysan ayaan kasoo tagnay horta halkaas ayay arrintu ka bilaabatay labadii wiil oo walaalahayda halkaasi ku dhinteen oo lagu dilay oo ciidamadii niyagoon isku dileen isla wiil kale ayaa halkaas ku dhaawacmay oo aan wax dhibaataa aan maarata ama hub aan haysanin saddexna wuxuu u dhintay islaamiyanimadii dhaawac u dhintay wixii ka dambeeyana isla subaxnimadii toddobiya labaatankii weerar ayay sameynaya ciidamada new boolisku deegaanadaasoo dhan ay ka sameynayaan dadkan markaan usoo laabtay su-aashaada waa dad xoolo dhaqataa waa dad reer guuraa ah dadka reer guuraaga waxaan ogsoonahay ama aad garan karta adig qudhaadu in xilli walba meesha roobku ka doo ama meesha daaqsin kale inay u guuraan haddii etoobiya roob ka doo waa dad u guura oo dega oo lagu ogyahay haddii roobku ku yaraadana waa kuwo usoo guura dhankan kale soomaaliya gaar ahaan gobolkan galgaduud waxay soo degaan gurceel matabaanay degaan way dhaafaan hadday rabaan ceelbuur iyo eridiisa ayay gaaraan marka dadka noocaasa ma rabo in xakun laga dhigo la yidhaah waa ethoobiyan ciidamadoodii ayagaa isku dhacay maxaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed iyo gobolka galgaduud mas-uuliyiinta suga hadlayaan marku dadku waa dadkeenii marna xaggay degaan marna xagga marka horta taas ayaa anaga naga hadli siinaysa waana dad xoolo dhaqataa oo masaakiina oo liita waxa maaragtay hadda la dagaalamay oo dhibaatada ku sameeyana waa ciidamada new booliska ee dowlad deegaanka ee kilinka shanaad waa arrin runtii nacdin leh dad badanaa ku dhintay dadka hadda inta la sheegaya maahan inta dhimatay boqol iyo waxay gaarayaan jarjar sida hadda ninka maarata deegaanka laga wareysto uu sheegayo kuwa kuba ku dhaawacmay hantida la sideed iyo toban tuulo oo dadkaasi ay ku noolaayeen oo tuulooyinkii macaashka u yaalay ayaa la gubay saddex boqol oo aqal soomaaliya ayaa la gubay oo dadku ay deganaayeen odayga iyo hooyada uu sheegayo oo qof walba abadaadiisa uu boqol dhaafay oo dad cajisoo meel yaalla ayaa aqaladoodii inta laga soo jiiday oo banaanka la keenay oo lagu xadariyey oo lagu dilay ayaa haddana maaragtay aqal soomaaligii la gubay marka walaal dadka xaqaan u leenahay inaan ka hadalno arrinteenu ma ahan inaan maaragtay aan samayno buunbuunin aan labada dal dhexdooda ka samaynayno waxaan ila gudboona waxay tahay waxaan dhacana inaan sheegno xabad joojinna aynu ka shaqayno waana ka shaqaynaa xabad joojintii wa waa gartay waa gartay waa kugu soo noqon doonaa xalkaa iyo arrimaha ku saabsan sidii arrintan xal looga gaari lahaa wuu soo noqon doonaa marka hore waxaan rabaa inaan falanqeyno dad badan oo laga yaaba in dhegeysanayaan idaacadda oo dagaalada iyo waxa meesha ka socda oo mugdi uga jirayaan rabaa inaad u iftiimisaa marka hore kadibna waxaanu soo noqon doonaa xalka neeraan siinayaa xirsi cabdulqaadir maxamed neer waad maqlaysaa marka adiga haddaan su-aal kale ku weydiiyo cirfu wuxuu leeyahay waxa weerarka geysanaya waa ciidanka leopolis ee ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaad ahayd soo martay ood noqotay xildhibaan dowladda federaalka ee ethoobiya marka maamul sida maamulka ethoobiya ee soomaalida oo kale xaq ma u leeyihiin ciidamadooda dagaal noocaa ama weerar noocaa ay geystaan iyagoo aan ka haysan maaragtay ogolaansho iyo amar dowladda federaalka ee ethoobiya walaal waxa weeye run ahaantii siduu walaalkayba qiray guddoomiyaha gobolka uu sheegay in ay dad xoolo dhaqato ah oo deegaankaasi degan way guurguuraan reer guuraaga meeshuu doonaan degaan laakiin sal bay leeyihiin deegaan bay ka tirsan yihiin macnaha dadka xoolo dhaqatada ee etoobiyaanka ah iyo ciidamadooda liu booliska ayuu weeye qaladku meesha uu ka dhacay oo rabay dhaan oo markii dambena xabad isku furay oo qoryihii xataa ay ka qaateen liu booliskana waxbaa ka dhintay kuwana waxbaa ka dhintay marka qaladka meeshaa weeye dhibtu meeshay ka bilaawatay waana gudaha etoobiya waxa weeye waa qabareega laba baar ee degmada shilaabo ka tirsan marka haddii uu leeyahay shilaabo iyo laba baar waa soomaaliya waa arrin gaara waa laga wada hadli karaa laakiinse deegaanada iyo xuduudka gudaha etoobiya weye marka kabacdi waxaa dhacday in niman sunna al-jameeca iyo uu nin hogaaminahayo generaal cabdiweli oo isagu laftirkiisu sheegay oo yidhi adsaabaan soo qabanayna idaacadaha maxalilka ku sheegay marka walaal waxa weeye arrintu rag baa fogeynahaya oo udhigahaya ama qabiil ama soomaaliya marka liu boolisku inay tallaabeen ay xadka ka gudbeen waxa ka tallaabiyeen laga wada hadlo wey arrintaana baaris bay u baahan tahay dhinac keliya in laga fiiriyana maaha markii arrinta la qaboojiyo guddi dhexdhexaada oo baaris oo labada dhinaca la sameeyo yaa la ogaan waa karaa gartay cidda qaladka iskale aniga goobjoog maan ahayn oo maraykan baan ku noolaa iyaguna goobjoog maynan ahayn wiilasha berkada ka dhaansanaya iyo ciidamada liyu booliska waxay ku wada hadleen iyo arrintu say u dhacday ninna ma sheegi karo laakiinse anigana wixii maqaal igu ah iyagana wixii maqaal ku ah bay sheegayaan Wa- waa waxaan gartay, waa- idiin sheegayaa in arrintu aan la fogeyn een, qabiil laga dhigin weji qabiil een, laba dal dagaalkii inaan laga dhigin marka arrinta qabiil yaan loo rogin marka waxaan rabaa laga waxaan rabaa shaqeeya waxaan nabadda.
rabaa halkaas inaan su-aal kaa weydiiyo een een xuseen cali weheliye cirfo iyo nabadoonka midna kama hayno in maaragtay ee, waxa meesha weerara ay qabiil yihiin iyagu waxay sheegayaan leopolis marka leopoliska miyaad adigu u fasiraysaan inay qabiil yihiin maya anigu arrintaan la eliyo boolis waa ciidan dawladda ka tirsan etoobiya laakiinse waxaan sheegahayaa markii eh, labada nin ee qabareega een, eh, iyo iyo een, ah, lababaar ee degmada shilaabo ay isku dhaceen ay weliba qoryaha ka qaateen nimanka booliska ah waxa weeye waa dad shacab oo xoola dhaqato reer etoobiya marka kuwa usoo hiiliye ama sunna wal jameeca ha ahaadaan ama dad shacab oo other side of border ba usoo hiiliye baan ku leeyahay waa garta aad marka baad u- arrinta yaan qabiil laga dhigaan nimankan kama maqli Santa.
arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay hiil qabiil iyo iyo in in laga dhigay arrinta aad baad Oo u mahadsantahay inaan kala macnaha qabiil oo cadaynaan niman shacab usoo hiiliyey aad baad aad baad u mahadsantahay inaan kala cadaynaan rabnay cirfo waad i maqlaysaa haa colaad waxaan rabaa horta walaalkay neer aada ugu mahadsan yahay Een, aniga ma doonayo horena uma sheegin haddana ma sheegi doono wax la yidhaha qabiil Een, inaan maaragtay arrintaasna qabiil aan ka dhignana ama u fasirnana ma rabno Een, dadka waa dad soomaaliyeed waa dad maaragtay een, sida aan hore u sheegay dadka guura ah Een, dhinac walba u guura Een, marka een, walaalkay maraykan uu joogaa laakiin annaga waxaa laga yaabaa een, ninka odagaa nabadoonka hiiraan jooga iyo anigaba inaan maaragtay een, deegaanka wax ka dhacayaan deegaanku dhow aan joogno Een, meelaha wax ka dhaceen oo waar- weeraradu ka dhaceen oo dhibaatada la gaarsiiyey waxaa kamid ah tuulada kaydar kaydar mashiila bay ku taallaa in la weydiiyaan rabaa neero oo la yidhaha kaydar mataqaanaa meeshay ku taallo midda kale ciidamada ahlu sunno iyo arrinta jananka uu sheegayo waxaasi waa wax propagandaa wax ka jira male ciidan ahlu su- een, ahlu sunnana ma tegin deegaanka janan ahlu sunno xakuma ama ciidankeeda u dagaalamahayna ma jiro oo magaca uu sheegaya leh iyo janan hadda halkan joogo ahlu sunnaha midnana ma jiro Een, wararkii la faafiyey waxaa kamid ahay dadka meesha ka dagaalamaya waa shabaab oo kasoo gudbay gobolka galgaduud iyana saraakiisha etoobiya ee galgaduud iyo hiiraan joogaa way baareen way beenowday waa la waayey Een, isku soo ururi annagoo hadda dooda waxaan rabnaa inaan wax ku dhisno wax ku hagaajino amni iyo xasilooni dadku helaan nabadgelyo laga- la gaaro wixii dhacay laga wada hadlo haddana labadii dowladood ayaa maaragtay arrintu dhex taallaa oo ka wada hadashay annaguna waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan waxaan ay ku dhammaadaan wixii dhintay way dhinteen soo laabmaya wixii khasaare dhacay way dhaceen soo laabmaya laakiin waxaan si aysan mar dambe usoo laaban oo gobolkan hiiraan iyo galgaduud annagoo ogsoon gobollo kale oo soomaaliya inay ka dhacdo ee waxaanoo kale ka dhacaan haddana inay goboladan ka dhammaadaan iyo dowladda etoobiya ama filinka shanaad ciidamada new booliska oo gaadiidka wata oo maaragtay hubaysan oo dadkii maaragtay xoolo dhaqatada ahaa maalin walba meel ku cinqaabaya in ay dhammaato inta laga wada hadlo waa waa taasaan gartay doonaynaa anagu boqol kiiba boqol een nabadoon cabdi cumar siyaad baan siinayaa waa ku maqlayaa walaal Ee, nabadoone een dagaaladan xuduudda ka dhacaya ee, guddoomiyaha gobolka galguudug sibuu u sheegay neerana si kale u sheegay adiga gobolka hiiraan baad joogtaa dagaaladan ka dhacay xuduudda een, ee, gobolka hiiraan iyo etoobiya maxay maxaa- maxay salka ku hayaanoo sidee ku bilowdeen bay kula tahay waa mahadsan tahay walaal horta wiil ninka yara ka hadlaya neero oo xildhibaan dowladda eh, maamulka federaalka etoobiya aan kamid ahay maga oo macnaha hadda caawa qadkan ugula jirto waa mahadsan yahay laakiin waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhaahaa gardarro garab iyo geeri godogba lagama kacno waa gartay inuu hadda macnaha waxa meesha ka dhacay ee galgaduud iyo hiiraan ka dhacay ama ka dhacayo oo hadda shalay u dambeysay waxa wanaagsan in waxa xaqiiqda looga dhawaado oo walaalnimada iyo soomaalinimada intaba aan laga sigin madara neero fikirkiisu u madax bannaan yahay laakiin waxaan kale, rabaa tan waxaan rabaa kale, waxaan tan rabaa kale, su-aashan walaal, bis tan su-aashan kale.
bis waxaan rabaa inaad waqtigan Anaga- diidaan naga anaga dhammaado meesha hadda- waxaan rabaa su-aashan iga jawaabto dagaalka ka dhacay hiiraan muxuu salka ku hayaa ma ma xoolaa la kala dhacay ma dhul baa la isku qabsaday muxuu salka ku hayaa meeshaas waxaa jooga ciidamo etoobiyaan oo degaana ee, shabaab een, kama kama gudbi karo ilaa maxaasa etoobiya joogtaa wax shabaab la yidhaha kama jiraan haddana intay soo baxeen iyagoo calankii etoobiya iyo tuurtihii ee, maamulka soomaalida gashanay ma- maristii iyo maxastii iyo tuulooyinkii iyo jigsilaydii iyo maaragtahay waayeelkii ilmihii barakicinayaan ay laayhayaan hadduu soomaali etoobiya ku jirtana waa soomaali hadday soomaaliya joogtana waa soomaali in baha iyo barakaca iyo dhibaatada laga hor laga laga qabto oo arrintaas nimankaan iyo booliska ummadda laga qabto neero waxaan rabaa een, doodu waad maqlaysaa siday u dhacayso fikirkaagana waad u madax bannaan tahay waxaan rabaa een, inaan su-aal kaa weydiiyo een, arrimaha ku saabsan gobolka eh, eh, maamulka soomaalida iyo ethoobia ciidamadan booliska ah, qaabkay u shaqeeyaan baan rabaa inaan wax kaa weydiiyo ma ciidamo xuduudda ilaaliya ma ciidamo ammaanka deegaanadaa suga shaqadooda dhabtaa maxay tahay basically ah, ciidamadan ah, sharci deegaanka lagu asaasay waxa waaye waa constitutionka dalka ayaa lagu asaasay waa ciidamo loo asaasay nabadda deegaanka soomaalida Een, ah, oo qaladaad waa dhacaa anigu ma taageerahayo qalad ay liyu booli sameeyeen xad intay ka tallaabeen sh- dad shacaba laayeen laakiinse waxaan kuu sheegahayaa in ay dadka meesha ku dhintay ama dhankan ha ahaado ama dhanka kale ha ahaado ama liu bolis ha ahaado waxa weeye waa dad soomaaliya waay dadka soomaalidaana waxa weeye waa dad walaalo ah ilaah baa dhow ku wada beeray ah, dawlada iyo magacyaha loo kala sameeyo marka waxaan dhihi lahaa een, iyaynaan ku noqonin ah, dhibtii iyo say u dhacday iyo maanta oo dhan waxa weeye waa cause and effect relationship waa caawo dhan maanta oo dhan ma dhamaynayno ilaa caawa marka waxaan dhihi lahaa walaalahay eh, qadka ku jira eh, inayna aniga qalad fahmin eh, ay u arkaan qof nabad raadinayo oo walaalkood ah oo soomaali oo etoobiya degan oo mas-uulna ka ahaan jiray een, qaladna kuma taageerahayo liu bolis dad shacaba oo wadaniyiin ah qalad ay sameeyeen ciidankooda ku sameeyeenna kuma taageerayo A- anigu waxaanahay neutral hadda laakiinse waxaan idiin sheegahayaa in ay dantu ku jirto in aan arrinta la weyneynin oo kor loo qaadin ama qabiil laga dhigin ama laba dal laga dhigin oo arrinta nabad laga shaqeeyo oo siyaabo badan loo raadiyo guurti lagu eego baaris la sameeyo ciddii dembiga markaa ku cadaarta een, kabacdi dee procedureskii ama hadduu ciidan yahay ciidankii sharcigiisa lagu qaado hadduu nin shacaba yahayna koor sharcigii maxkamadihii la mariyo dowlad deegaankana waxaan ugu baaqayaa in ay nabadda iyaguna ka shaqeeyaan dadka walaalahooda ee deegaanadaa degan ee etoobiyaanka ahna ee haddii ay dhibi ka dhacday waa dadkoogii inay unaxariistaan Een, een, een, guddoomiye cirfe een, waxaan rabaa inaan su-aasha ugu dambeeya ku siiya xalka arrimahan sidee lagu xallin karaa bay kula tahay xaguusa maraya had- haddiise ay jiraan een, wadahadal een, socda ama eh, dadaal laga galay xaggee wax marayaan bal xalku sidee u aragtaa walaal walaal waa mahadsan tahay xalka waa gudbayaa laakiin walaalkiina waa u mahadcelinayaa neero doodana waxaa aada u qurxooneed inaad qof maaragtay xoogaala oo ama kilinkiisa aad ka tirsana ama gobolada nala deriska ah inaad markii hore soo gelisa ayaa aada u wanaagsaneed sida hadda Wa- waa wa- wa- runtii aad u ba- aad baad umahadsantahay waan la xiriirnay maamulka ismaamulka Een, soomaalida iyo ethoobiya waan la xiriirnay waan isku daynay inaan dooda ka qayb gelino oo ay arrinta ka hadlaan laakiin een, een, nasiib darro way ka gaabsadeen waxay- way eh, maaragtay inaanay nagala qayb qaadan karin bay noo sheegeen marka een, waan ka gudbaynaa xalka maxaad u aragtaa marka Ee, waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn een, aniga ka guddoomiye ahaan gobolkan galguduud iyo een, kilanka sanaad ee ama jigjiga inaan maaragtay labadaas meelood ba la isugu tago ee laga wada hadlo wixii dhacay ee sababtii keentay khasaarihii yimid een, waxa hadda loo baahan yahay degenaanshaha iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dadkii loo deegaankii looga baahan yahay waxay la tahay een, mas-uuliyiinta een, een, kilanka shanaad iyo dowladda federaalka etoobiya dowladda soomaaliya gobolkan galguduud mas-uuliyiintiisa iyo maaragta odayaashiisaba inay arrintaas hadda uda diyaar garoobeen Ee, dabcanna intaa markay isku tagto xal wanaagsan uu kasoo bixi doono Wa- oo waa gartay.
nabadgelyo taama lagu heli doono oo deegaanadaasna maaragtay ceshaad dambe iyo dhib dambe aysan u dhici doonin dadkuna ay ku noolaan doonaan xorriyad saxa waa xuduudka meeshaan ka hadlaynaa waa dad reer guuraaya waa dad hadba dhinac u guura maaha neero inuu wax kunto keliya uu yidhaha waa dad etoobiyaana anigu hadda inaan idhahdo waa dad soomaaliya iyo etoobiya shuqul kuma laha ma raba inaan idhahdo laakiin waa dad reer guuraaya oo mar walba dhinac u guurayo degaya mar ama dalka etoobiya ama soomaaliya marka xalkuna waa wanaagsanaynayaa xalkana ilaahay baan ka rajaynaynaa dadaaladan faraha badan ee la wado ee looga shaqaynayo in dalkan lagu- ee, dadkan lagu soo dabaalo xasilooni in allah subxaana watacaala noo suurtageliyo aada waad umahadsantay aad baad umahadsan tahay een, een, cirfo eh, ka qaybgalkaaga barnaamijka waan kaaga mahad celinaynaa Eh, nabadoonkaan siinaya nabadoone xalka sidee u aragtaa adiga walaal horta xal horta waxa waaye waa ilaahay horta tawfiiqdaana waafajiyo cid hadda galguduud ama haata ama hiiraan haatee weerar ku ah xabiibka etoobiya ama dadka etoobiya ama shacabka etoobiya ma jirto soomaaliya oo taasna waxa waaye waa waxay ka suuro gelaysaa inay maaragtay xaggooda ay ka ay wax ka qabtaan oy maaragtahay ay walaalnimada iyo jilisnimada iyo iyo soomaalinimada ay dhowraan tan kale dawladda soomaaliya rabo waa qayladhaantan ilaa washington gaartay ayadana way gaartay dawladda ethoopiana waa la gaarsiiyey waxa maaragtay xadiidka lagu soo oo soomaaliya lasoo galay oo hadda new bolis ay afar laba iyo labaatan kilomitr baldiweyne meelo jirta sideed iyo toban kilomitr magaalo madaxda hiiraan ay dadka ku laaynayaanna waxa waaye oo iyo dhibka ka jiro iyo maaragtahay faragelinta ayaxanoo la wadana waxaan u dar waxaan u u saamaya anugu inay caqabad ku tahay nabadda iyo federalismka iyo goglaha gogosha ka fidsan hiiraan inay caqabad ku tahay balse ay wax kastaba ha noqotay waxaa ka muhiimsan in nabad la helo waa gartay aad baad umahadsan tahay neeraan siinaya neera sidoo aragta adiga xalka waxa meesha ka dhacay
arrintanna xalka waxaan u arkaa haddii labada dhinacba ay dad macnaha macnaha wanaagdoona laga helo in xalku iska dhib yaraanayo guddi dhexdhexaadana la sameeyo arrintana meel lagu soo xidho guddiyo la sameeyo labada dhinac ah oo xagga xuduudda ah ay ka wada shaqeeyaan macnaha xagga nabadda ah hadday dhibi dhacdo seen u xalinaa bishii laba jeer aan kulanno guddiyo saas oo kale ah oo markaa hadday dhibi dhacdo markaaba isku iman karo oo xalkii gaari kara intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka barnaamijka oo aan ku eegaynay dagaalada xuduudda soomaaliya ethoobiya ayaa waxaa ka qaybgelayay guddoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali wehliye cirfo oo ku sugan magaalada dhuusamareeb qadka beledweyne waxaa ku jiray nabadoon cabdi cumar siyaad cabdidheere gobolka sawda koore ee dalka maraykanka isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qaybgelayay xirsi cabdulqaadir maxamed xirsi neero loo yaqaano oo horay xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee etoobiya deegaanka maamulka soomaalida iyo etoobiyana laga soo doortay intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo